qaraxa ay hadda la yimaadeen waa qarax aanan weligeena arag oo ku cusub oo jawiga soomaaliya ama goobsho loodsabo runtii qarax oo intaas le qarax waxaan arki jirnay bahal booda ama bahal yar laakiin qarax oo intaas maxaan ku radaa dhul shan mitir ilaa iyo toban mitir wax qodaaya macnaha huugsa ama xoog uu leeyahay macnaha ma dareemi kari waxa cusub ay la soo baxeen isku day macnaha ay la dhihi karaa khaarijin macnaha laakiin ilaahay nacama dhis